bismillahi raxmaan raxiim assalamu calaykum raxmatullahi barakaatu madaxweyne ku-xigeen iyo madaxda kale aada iyo aad baan uga mahadnaqayaa soo dhoweynta wanaagsan ee dadka reer garoowe iyo idinkuba aadna soo dhoweyseen runtii marxabeyn wanaagsan iyo soo dhoweyn ehelnimo wanaagsan ayaad nagu soo dhoweyseen aada iyo aad baan dadka raba in aad ugu mahadnaqo marka hore marka labaad socdaal qaatay toban beri ayaan maxaan ku tegay dalka isu taga imaaraadka carabta iyo etoobiya waxaan rabaa marka dadka reer puntland inaan runta ugu bishaareeyo in uu socdaalkaasoo ahaa socdaal mirdhalah oo wanaagsan wadahadalkayagii aan ku gallay etoobiya waxaa nooga soo baxay waxaa weeye in dhowaan insha allahu bisha soo socota ama uga dambe bisha may la bilaabi doono dhismihii aeroboorka magaalada gaalkacyo iyo wadada laami ah ee u dhaxaysa garoowe iyo ayl in mashruucaasi labadaas mashruuc ay deg deg u bilaaban doonaan sarveyariskii waddaduna ay imaan doonaan qalabkii aeroboorkuna u imaan doono bisha soo socota hadii laha yidhaahdo waxaan kale oo tagnay dalka isu taga imaaraadka carabta oon u tagnay ballaarintii dekeda boosaasood waa la socotaan kolley dad warka iskuma kenseegana hawshaasina meel fiican ayay maraysay aniguna waa aan ka soo tegay oo waxaan uga soo tegay guddoomiyihii baarlamaanka iyo wasiirka maaliyadda iyo wasiirka dekadaha iyo saraakiil kale ee meesha joogtay ilaahay waxaan ka rajaynaya isaguna in uu guul ku soo dhammaado hawshaan kale oo adisababa ayaan usoo laabtay oo mashaariicdan ayaan ballan ku lahaa marka waxaan rajeynaya iyaduna inay insha allahu ay guul kusoo dhammaato waqti aan dheeraynna dekadu ay bilaabato haddii ilaaha yidhaahdo waxaan rabnaa intaas inay ay maaragtay jawaab unoqonaysa haddii dadkii lahaa madaxweyne muxuu u safrayaad waxaa weeye su-aal waxaa tiradaa l xaqla laaban xoola kuma yimaadaan waxaa weeye in la socdo dalka loo baahanya wax loo raadiyo marka mashaariicdaasi waxaan rajeynaynaa labadan biloodoo soo socota isbedel dhaba in arki doontaan dhiina ku arki doontaan ina bilaaban doonaan hadii laha yidhahdo waxaan rabaa anuu marka ku hadlaya magaca dowladda puntland iyo magacaygaba inaan aada uga mahadnaqo meel walba ay joogaan ciidamada qalabka sida ee puntland nooc kastoo yihiinba difaaca adaga dalka ay uga jiraan waan u hambalyeynayaa gaar ahaanna waxaan ka hambalyeynayaa shaqadii fiican ay qabteen ay ahayd markabkii laaf duubtay soo dayntiisii qeybta ay ka qaateen noocyada kala duwan ee ciidanku waxaan rabaa si gaara inaan xuso halkan runtii oo marar badan aanu ilownaa inaan u mahadnaqo dowladda isu taga imaaraadka carabta sababtoo waxaa weeye de ciidankaas b m b f la yidhahdo badda oo puntland oo ciidan wanaagsan oo dhisana cidda dee naga caawinto o naga taageertaahy iyaga weeye dabcan dowr weyn bayna ku lahaayeen soo dhicintii markabka inkastoo ciidamada meel walba joogama bolis iyo militariyu kul laga wada qeyb qaatay iyana waxaan rabaa inaan runtii si gaar ugu mahadnaqo sababtoo way mudan yihiin in loo mahadnaqo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waan ku faraxsanaa madaxweyneha dalka oo nabada oo shida iyo shaqaaga mid aysan ka jirin aan kusoo laabano waana ku adkaynaya dadka reer puntland meel walbay joogaanba inay nabadgelyadooda adkaystaan nabadgelyada la-aanteed horumarna ma imaanayo lamana gaarayo marka meel walba aan joogno inaanu fartiintayadu ay tahay nabadgelyo iyo horumar inaanu runtii aan ku dadaalno ayaan rajeynayaa waxaan kaloo rabaa halkaan anuu fursadda ka faa'iidaysanaya inaan tacsi u diro baarlamaanka puntland dhimashadii allah unaxariista walaalkeen cabdulqaadir faarax bootaan oo u dhintay dhaawacii kasoo gaaray shilkii gaalkacyo ka qabsaday dhowaantan ilaah u naxariisto xildhibaan wanaagsan oo wax ku olaho guddiga joogtada ka tirsan ayuu ahaa waan u tacsidaynaya baarlamaanka gaar ahaan guud ahaanna dadka reer puntland waa uga tacsidan ilah wax ka baryaya inuu jannadii ka waraabiyo naxariistii janno u siiyo ehelkiisiina iyo qaraabadiisiina samir iyo imaan uu ka siiyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin quuli guuliyo khayr baan idin rajeynaya walaha xukuumadda aad baan usoo dhaweynaynaa raxma furan baan kusoo dhaweynaynaa wixii taageeraha inooga baantay dowladda horaan u sheegado waa taageeraynaa khayrkeedana insha allah waa sugaynaa insha allah